waxaan halkan runtii aan la wadaagahayaa ee islaamku meeluu joogaba ee dhimashadii uu dhintay ninkii ahaa cadowga islaamka cadowga insaaniyada cadowga banu aadamka oo la dhihi jiray abubakar albaqhdaadi wuxuu ahaa axad ee dunida dhibaateeyey ayuu ahaa waxaan leenahay gacan walbaba ha ku baxo laakiin waxa weeye faa'iido u soo hoyatay dadka muslimiinta u soo hoyatay faa'iido u soo hoyatay insaaniyadda iyo banu aadamnimada weeye waayo maba kala saaraynba makhluuqaadkii banu aadamkoo dhan inuu muslim yahay iyo inuu gaal yahay uma kala saarayn